haddaba waa sidee xaaladda magaalada muqdisho kadib khudbadii xalay ee madaxweynaha soomaaliya iyo baaqyadii shalay kasoo baxay ra-iisul wasaaraha iyo saddexda maamul goboleed ee galmudug hirshabeelle iyo koonfur galbeed warbixintan waxaa arrimahaasi ku eegeysa wariyaha v o e-da ee magaalada muqdisho saynab abukar maxamed khudbadda madaxweynaha baaqyadii arrimaha doorashooyinka kasoo saareen ra-iisul wasaare rooble iyo madaxweynayaasha galmudug hirshabeelle koonfur galbeed iyo guddoomiyaha gobolka banaadir iyo isbedelada siyaasadeed ee dhacay saacadihii lasoo dhaafay ee sida dhaqsiyaha ah wax ugu bedelay mowqifka dowladda ee ku saleysnaa muddo kororsiga ayaa gebi ahaanba qaboojiyey xiisadihii colaadeed ee caasimada muqdisho jawiga magaalada ayaa maanta ka duwan sida ay ahayd labadii maalmood ee lasoo dhaafay gudoomiyaha ururka haweenka qaranka batuulo sheekh axmed gaballe ayaa qabta runtii waxay ahayd arrin aada iyo aada maaragtay kurbad badan iyo la gelisay maaragtay cabsi fara badan la gelisay ayay ahayd hase yeeshee isbedelka yimid ka yimiday tanaasulka la sameeyey musharaxiinta iyo maxaan ku yihahdaa dowladda iyo dadkii faraha badnaa ee rag iyo haweenba lahaa ee habeen iyo maalin u adeegayay inay maaragtay la heshiiyo oo nabad iyo miiska wadahadalka lagu wada hadlo runtii aada iyo aada ayaan ugu mahad celinaynaa haddii aan nahay haweenka soomaaliyeed waxaan ogaanay maaragtay bunduqa iyo dagaalka iyo colaadu inay tahay waxa uu xun oo qof bini aadana uu noloshiisa ku maareeyo isagoo heli kara inuu wadahadal iyo maaragtay wadatashi iyo maaragtay fahamsiin iyo isu tanasug wax lagu xaliyo qaybaha bulshada muqdisho oo v o a la hadlay ayaa soo dhoweeyey hadallada dowladda iyo maamul goboleedyada ee ahaa in dib loogu laabto wadaxaajoodyadii si doorasho loo aado islamarkaana meesha looga saaro muddo kordhinta cilmi maxamed yuusuf jooga magaala muqdisho saacadihii u dambeeyey wixii ka dhacay magaalada muqdisho ee ahmed aad luu farxageliye shacabka haddaana sababto isbeelada waxaan rajaynaynaa in waddanka uu sii gaara horumar kale sababto a dagaalo wax faa'iida uu leeyahay ma laha wax faa'iida uu leeyahay ma laha insha allah ilahay waxaan ka baryaynaa ummaddaanu baarkooda isku dhaqo jirkooda isku dhaqo insha allah asalaamu calaykum raxmat allah magacayga waxaa la yidhahdaa xasan maxamuud raage joogta magaalada muqdisho anigoo soo dhaweynaya wixiga nabad ku taxalluqa waa soo dhaweeyaa waxaan leeyahay sida ay u muuqato ah kasii sare mariyaan si ka fiican oo shacabka ku qanci karo oo wax muuqdo ah ha sameeyaano annaka sidayna bataatanba dagaal iyo dhibaato iyo wareer horaan ugu soo daalna mar dambe yaan noola celinin dhibaatadii aan awel aan soo aragnay labadan maalin aan soo aragnay yaan noola celinin annaka waxaa dan noogu jirtaa in nabad la helo inaan laysxabadaynin oo hubkala kala qaado oo dagaal uusan dhicin waryaalaha aan maqlaynana runta lagu saleeyo intaas bisaa aniga oga bismi illahi raxmaan iraxiim magacayga waxaa la yidhahdaa maxamed axmed yuusuf degel magaalada muqdisho waxyaabihii ugu dambeeyey ee dhacay magaalada muqdisho aad ayay noo farax gelisay maadaama nabad laga fikiray marka hore wadnaan farta ku haynin maxaa dhici doonaa ma ma la qaxi doonaa dadka qaaraa qaxay dhibaato aad u fara badan aan ka baqaynay laakiin alxamdulilah qalbiga xalay maarta waxaa u malaynaysaa inuu ka duwanaa kii hore aada ugu faraxsanaha waana soo dhaweynayna mara nabadda waa cabdirasaaq dalil maxamed oo jooga muqdisho dadku sida ay sheegayaan isbedel baa dhacay ama waxaa dhacay waxa la yidhaahdo tanasub dowladda xaggeeda ka yimid ma isla dhex marayaan balse waxaan anugu qabaa oo iyo cad xukuumadda laftirkeedu ra-iisul wasaaraha iyo maamul goboleedkuna aada uguma yandheeraan arrinta waxa uy sheegeen in laga noqonayo laakiin mayan sheegin waxa ay xukuumaddu warwareejinayso oo doorasho didnimada ah mowqifka cad ay ka taagan yihiin sidaa darteed rajo fiican kama muuqato magaalada go-aan hadda madaxweynaha laga filayo oo wax ku hagaagayaana ma muuqan sidoo kale midowda musharaxiinta madaxweynaha ayaa soo dhoweeyey go-aankii madaxweynayaasha galmudug koonfur galbeed iyo hirshabeelle ay uga soo horjeesteen muddo kordhinta labada sano ee loo sameeyey madaxweyne farmaajo iyagoo tilmaamay in ay muujinayaan rajo wanaagsan go-aanada dowladda iyo maamul goboleedyada ka hor shacabka muqdisho ayaa wadnaha farta ku hayay iyagoo ka cabsi qabay in dalka uu dib ugu laabto dagaaladii sokeeye kadib iska horimaadyadii axaddii qaybo ka mid ah magaalada muqdisho ku dhex maray ciidamada dowladda iyo ciidamo ka go-ay militariga oo taageeraya mucaaradka jawiga muqdisho ayaa ahaa mid kacsan maalmihii lasoo dhaafay dad badan ayaa ka qaxay xaafadihii ay isku horfadhiyeen ciidamada taasoo niidjab ku abuurtay dadka soomaaliyeed hase yeeshee isbedeladii ka dhacay muqdisho saacadihii lasoo dhaafay waxa ay muujinayaan rajo wanaagsan saynab abukar maxamed v o a muqdisho